الحمد لله وكفى صلاة وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما أما بعد الباب السابع والخمسون من كتاب مناس- المناسك أو كتاب الحج وباب كي تضبيع كنتنات كتاب كحج كورمية من سنن من صحيح سنن أبي داود وحديث كبيرة اللو يقاني حديث جابر في صفة حجة الرسول صلى الله عليه وسلم حديث دير صفين يوي حدي- آه، حج النبي si aynu arkayno muuqaalkiisa oo kale fiqiga xajkana intiisa badan asal buu u yahay mustafaadaadka laga qaadanayo qolyaha qaarkood siddeetan masaley ka soo saaraan qaar kale boqol qaar kale boqol iyo labaatan qaar kale boqol iyo afartan bal mustafaadaadkana waynu raacin haddii waktigu inoo saamaxa insha allah markaa waxaynu dareerin doonaa matniga can moxamed ibn caliy bn اxusein waxaa laga wariyey moxamed waa waxaa dhalay caliy bn xusein moxamed اlbaqir ayaa la odhan jiray inankiisu inankiisaa ka warinayo jacfar saadiq la idhaah isagana moxamed اlbaqir baa laya aabihiina waxaa la yidhaha ali zayn اlcaabidiin caliy bn xusein xuseynna waa ina caliy bn abi aalib marka waa ahlu beytkii rasuulka sala allahu alayhi wasalam waa aimo waaweyn oo ahlu sunnaha ah oo caqiidadooda iyo cilmigoodaba cajaa'ib ulahaa salafku aada u ammaaneen laakiin waa dadkay ku xadgudbeen nimanka shiicada loo yaqaano marka shiicada oo buunbuuninayo ammaanaya haddaad aragto ha u nicin oo hadhani kuwanna waa khuraafaadlayaashoodii waxa weeyaan waa dadkii saalixiintaha sida cali bn abi aalib axad lkhulafaa ay ugu xadgudbeen unbaa ahlu beytkiisa wanaagsan ee aclaamtaha ee muxadisiintahana ay ugu xadgudbeen qaala wuxuu uhi markaa moxamed dakhalnaa calaa jaabir bni cabdilaahi baan u gallay falama ntahaynaa ilayhi markii aanu jaabir gaadhnay sa'ala cani lqowm wuxuu ihi qoladani waa kuwama ii yimi xata intahaa ilaya kolba nin buu taabtay waa indhalaaya anigu isoo gaadhay buuhi moxamed waa moxamed ibn cali ina zaynulcaabidiin faqultu waxaan ihi ana moxamed ibna caliy bna xusein ninkaa awowga labaad uu yahay sayid cali ayaan ahay fa ahwaa biyadihi ilaa ra'si gacantiisa madaxaygu saaray fa nasaca ziri laclaa baldhankayga saruu furay waa ninka dhalinyarada had iyo jeer rakadaa loo salaaxaayo laabtu u salaaxaya badhankaa saru fulay la wada indhala uma nasaca ziri lasfal haddana badhankayga hoose ayuu furay uma wadaca kafahu bayna fadyey markaa gacantiisiibuu geliyay labada naas dhexdooda wa ana yowmaidin qulaamun shaab aniguna inaan dhallinyaraadaan ahaa macnaheedu dee uu barakaynayaa oo aalu beytkaasuu jecel yahay oo gacantiibuu laabtu u salaaxay marka sababta uu inaan dhalinyaraa u sheegaya waxa wey dee nin weyn meelaha looma taataabtee waa inan yaroo u maaragtay dee la ciyaarayo fa qaala wuxuu yihi marxaban bika wa ahla ya bna akhi waan ku soo dhawaynayaa in adeerkayo macnaa inankaan adeerka u ahaayo sal camaa shiita balaad adeer waxaa doontay weydii fasa'altu huwa huwa acma jaabir iyo ibnu cabaas iyo ragga indhabelay ahaan markii dambe markaasaan waxaan waxau waxay weydii adeer wajaa waxaa yimi waqtu salaati waqtigii salaadaa yimi faqaama wuxuu istaagay wuxuu isu taagay jaabir ilaa nisaajatin mara halkan taalla multaxifan biha wuu isku duuduubay yacnii sawban mulafaqan waa mara si uun usoo hilaa usoo laaban ayuu halkan ka qaatay uma wadacahaa calaa mankibihi garabkiisuu saaray rajaca waxaa soo noqday darafaahaa ilayhi labadiisii daraf baa kolba soo noqonaya waa laba daraf bahashii intuu saa u hilaabtay maro weyn ayaa labadii darafka garabkan bidixda uu ka riday kii sii jeediya kuwii soo jeeday ayaa dee markay maradu gaabantay kolba yaro kala siidanaya min siqarihaa yaraanteeda daraaddeed fa sallaa binaa wuuna tukiyey wa ridaa'uhu goy uu hilaaban lahaana ilaa jambihi dhinaciisuu yaalaa cala almisjab kartabaanku u saaran yihi qori faraarale qolo waliba way iska haysatay oo dharka la sudo marka qorigii faraaraala ee halkan la suri jira kartabaanka la odhan jiray ayaa go-ya caadiga ahaana u saaran yihi marka wuxuu u muujinayaa maro keliya oo la hilaaban yahay in lagu tukan karo adoo dharkaagii haysta liyara alaxmaqu miluk riwaayooyin kale waxay sheegayeen waxaan maradan keliya u hilaabtay nacaska idinka mid een aqoonta lahayni si uu garta maro keliya in lagu tukan karo faqultu waxaan ihi akhbirnii can xajati rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam xajkii nebiga iga waran faqaala biyadihi gacantiisa wuxuu ku ayuu ku ishaarayoo faqcada facaqada tiscan sagaal buu guntay macnaha gacmaha intuu kor u taagay buu far laabay sagaal sannadood buu ishaaray uma qaala wuxu uhi ina rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nebi moxamed makatha tisca siniina lam yaxuja sagaal sannadood buu madiine joogayoo mabuu soo xajinba uma udina fi nnaas dadkii waxaa la ogeysiiyey fi lcaashirati sanadii tobnaad ina rasuula allahi ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam xaajun ogeysiis baa la war sanadkan tobnaadee hijrada nebigu wuu xajayaa faqadima almadiinata basharun kaiir magaaladii madiine dad badan baa soo galay kulluhum yaltamisu mid waliba wuxuu doonayaa an ya'tama birasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam inuu nebiga ku daydo wayacmala bimili camalihi oo camalkiisoo kale uu sameeyo fakharaja rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam wakharajnaa macah nebigu wuxuu u baxay xajkii annana waa raacnay xataa ataynaa dalxulayfa ilaa aanu nimi meeshii lagu xidhanayay fawaladat asmaau bintu cumays saxaabiyadaasi waxay dhashay oo xaaskii uu ka shahiiday jacfar ibnu abi aalib oo abubakar uu guursaday markii dambe muxameda bna abi bakrin inankii maxamed ibnu abi bakar la odhan jiray bay dhashay waa abubakar sidiiq fa arsalat ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga cid u dirtayoo ila way umushaye dadaalna way samaynaysaa inay nebiga ka hadha ma rabto waxay tidhi kayfa asnac maxaan sameeyaa ilan umul baan ahaye qaala nebigu waxau ihi ikhtasilii maydho oo wastadfirii bithawbin marana isku gufee dhiiggan badana kaa socda waaxrimii iska xidho marka maydhigani waa mid nadaafadeeduna mid dahaaradeed maaha fasallaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam fi lmasjid masjidkuu ku tukaday masjid halkaa ka samaysani ma jire berigii dambaa la sameeyey marka masjidkan iminka samaysani booskaa uu yahay buu ku tukaday uma rakiba alqaswa hashii magacaa la odhan jiray buu fuulay waad markaa mar walba waxbaad faa'iidaysanaysaa maxamed ibn abibakar waktiguu dhashay asmaay maxaan ku dhahdaa cidda ay ku dambaysay markii dambe gaadiidkuu fashanaa nooca uu nebiga ahaa magacii la odhan jiray mid walba hoostaad ka calaamadsanaysa xataa ida stawat bihi markii ay nebiga kula egaatay naaqatuhu cala albaydaa hashii uu fuushanaa markay banaanka u baxday godkii yaraa ka baxday qaala jaabirun baa wuxuu ihi nadartu waxaan eegay ilaa maddi basarii araggaygu halku gaadhayo min bayni yadayhi xagga nebiga xaggiisa hore ayaan eegay min raakibin mid wax fuushan baan arkayay wa maashin mid lugaynayana waan arkayay wa can yamiinihi midlu daalik dhinaca midigna waan eegay ilika aragtay wa can yasaarihi milu daalik dhinaca bidixna waan arkay ilaa ilika aragtay wa min khalfihi milu daalik xaggiisa dambena ilika aragtay afarta jiho waxaa markaan sidaa u eegay ilika aragtay waa hal kilomitir taqriiban ayaa dadku gabaara gurdaynaya oo ay soconayaan mid lugaynaya iyo mid gaadiid fuushan waa dad boqol kun ka badnaabaa markaa la soo xajay nebiga warasuulu llaahi sawirkiibuu bixinayaa markaa sida saxaafigoo kale markaasaa wuxuu ku uhi warasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama bayna adhurina hadde nebi maxamedna waana dhex joogaa oo dadka waa kaga duwanaya arrintaa wa calayhi yanzilu lqur'aan qur'aankii ilaahayna wuu kuu soo degayaa wa huwa yaclamu ta'wiilah tafsiirkiisana isagunba aada u yaqaano nebigu famaa camila bihi min shayin wax alla wixii uu sameeyo camilnaa bihi annaguna waa samaynayni oo waa lagaga daynaya intaas waa muuqaalkii fa ahalla rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama bitawxiid nebigu waxa uu ku dhawaaqay tawxiidkii oo dee talbiyadu waa tawxiid labayk allaahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda wanicmata laka waalmulk laa shariika lak tawxiidkaasuu akhriyay waahalla annaasu dadkiina waxay ku yeedhiyeenay ku dhawaaqeen bihada aladii yuhiluuna bihi tawxiidkaa ay ku dhawaaqayeen falam yarudda calayhim rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu ma celinin shay-an minhu shay ka mida waxyaabaha ay odhanayaan xataa kelimaadkii ay ku dareen uma diidin walazima rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama talbiyatah nebiguna markaa talbiyadaasunbuu wadaayun qaala jaabirun baa wuxuu ihi lasnaa maanaan ahayn haddaanu carabtii iyo asxaabta nahay nanwi ila alxaj xajun baanu niyeysnaynoo dee bilaha xajka cumro maanaan aqoonba lastaa lasnaa nacrifu alcumra cumro maanaan aqoonin oo dhaqan noomay ahayn bilaha xajka lasoo cumraysto xataa idaa atayna albeyta markii aanu kacbadii ilaahay soo gaadhnay sagaal habeen kadib macahu anagoo nebiga la socona istalama rukna dhagaxii buu salaamay macnaha ruknigaasi waa koonaha uu ku jiro dhagaxu faramala alaaan saddexdii jeer ee u horreeyuu gucleeyey wamashaa arbacan afarna waa lugeeyey uma taqadama ilaa maqaami ibraahiim maqaamu ibraahimu halkii labada ragcadood lagu tukanaya buu dhaqaaqay faqara'a wuxuu akhriyay aayaddan ilaahay uhi waاtakiduu min maqaami ibraahiima musallaa ka dhigta halkuu nebi ibraahim istaagay meel lagu tukado fajacala waxa uu ka yeelay almaqaama meeshaa nebi ibraahim istaagay baynahu wa bayna albeyt isaga iyo kacbada ayay udhexaysay qaala wuxuu uhi fakaana abii yaquulu waxa odhanaya jacfaru saadiq ayaa wuxuu ihi aabbahay waxa uu ahaa mid yidhaahda waa maxamedkan maxamed ibnu cali yaquulu wuxuu odhan jiray buuhi kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama yaqra'u fi rakcatayn labada ragcadood wuxuu ku akhriyayay nebigu waa labadaa dawaafka ka dambeeya biqul huwa allahu axad waqul yaa ayuha alkaafiruun labadaasaa sunnaa in lagu akriyo labada ragcadood uu yar kala qallibee ragcadda hore ayaa qul yaa ayuha alkaafiruuna uma rajaca ila albeyti kacbadiibuu dib ugu noqday fastalama rukn dib buu u salaamay dhagaxii taasina waxay ku tilmaamaysaa toddoba jeer marka la salaamo marka sideedaade lasii dhaqaajinayana waa la salaamaya waa masale kalood faa'idaysatay sideed jeer buu salaan leeyahay uma kharaja min albaabi ila safa albaabkiibuu ka baxo markaa dee xagga safo oo ka shishaysay masaajidku u baxay falamaa danaa min asafa markii uu buurta safa u dhowaaday baa qara'a wuxuu akhriyay ina safa walmarwata min shacaa'ir illaah nabda'u bimaa bada'a allahu bihi waxaanu ku bilaabi buu rasuulku yihi ilaahay wuxuu ku bilaabay oo safuu ku bilaabay idan markaa ku bilowga ilaahayna xikmadiisuu leeyahay waxaa laga faa'idaystay waajib inay tahy in laga bilaabo fabada'a bisafa buu ku bilaabay buur yaroo gaaban bay ahayd oo dhagaxaan kuuskuusan leh faraqaa calayhi dushiisu u baxay xataa ra'a albeyt ilaa uu halkaa kacbadii ka arkay fakabara allaha wawaxadah ilaahay buu weyneeyeyoo towxiid ku akriyay laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah allahu akbar markaa iminka waa laga yaabaa inaanu qofku araga beriga hore waa la arkay wa qaala markaa nebigu sida uu ilaahay u waxiday ee ugu kibaartay waxa weeye waana ducada markaa aayaddana waa la akriyayaa ducadanna waa la akriyayaa laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa ala kul walahu alxamdu yuxyi wayumiit wahuwa calaa kuli shayin qadiir laa ilaaha ila allahu waxdah anjaza wacdahu wanashara cabdahu wahazama alaxzaaba waxdah intaasii buu akhriyay oo aayadda ka dambaysay uma dacaa bayna dalik bacda dalik intaa kadib waa ducaysay rasuulku sala allahu calayhi wasalam duca aan la cayimin weeyo ducadaad kolba doonaysunbaad akhrisanaysaa wa qaala wuu nebigu wuu yidhi midla haadaa intan oo kale alaaa maraat saddex jeer buu ku celiyey markaa waa kolka aad tagto safa iyo marweed safa ka bilaabayso dikrigaad akhrii lahayd baad qaadanaysa uma nazala ila almarwati buu u degay xataa idan sabat qadamaah markii labadiisii cagood ay dhaadhaceen ay badhanka tegeen labada buurood ee yaryar dhexdooda ramala wuu gucleeyey fii badni alwaadi dooxa yare u dhaxeeya biyomareenka ah badhtankiisuu gucleeyey waa qadar iminka laba light ama laba laydoo cagaaran ayaa loo sameeyey oo aada iska arkay xataa idaa sacada markii uu buurta yar fuulay mashaa waa socday buur iyo bataaxba kun yar baa laga socdaa baa layidhi ilaa qofka culays bay ku noqonaysa xataa ata almarwa buurta marwo la yidhaah buu soo gaadhay dhinaca waqooyi xigta fa sanaca cala almarwati midla maa sanaca calaa safaa safa wixii uu ku sameeyey oo kale uu sameeyeyoo waanu yaro dulbaxay towxiidkan iyo ducadanna wuu akhriyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam xataa idaa kaana aakhiru dawaaf wareegii u dambeeyey markuu maraya cala almarwa marwe dusheeda markii toddobaad kolkuu soo gaadhay qaala markaa nebigu waxa uhi innii anigu low istaqbaltu min amrii ma stadbartu arrinkayga haddii aan qaabili lahaa wixii aan u daba jeediyey oo arinkan xajku hadda uu hor ii hor yeelan lahaa lama suqil hadiya hadigan mabaan soo kaxeeyeen walajacaltuhaa cumra xidhashadan cumraan ka dhigi lahaa faman kaana minkum wardad yowka idinka midee laysa macahu hadyun falyuxlil aan qofkaan halyi wadin ha iska xalaaloobo waliyajcalhaa cumra hadda cumro ka dhiga buuri ilaan afartii arkaantee cumrada u xidhashadii dawaafkii sacigii waa la sameeyey xirashadiioo qura ayuunbaa u hadhay xirashadaasaa lagu kala baxaya qofkii cumro doonayaana wuu xiiran kii kalena xiirashadu iska dayn waar xiirta dadkiina aan xoolaha iyo hadiga wadin buuri markaa waanu ammaanay shayga loo yaqaano tamatuca fursadse inaanu u haysanin isaga iyo cidda hadyi wadda ayaa laga fahmayaa uu sheegay rasuulku sala allahu calayhi wasalam faxalla annaasu kulluhum waqasharuu dadkii way xalaaloobeen timihiina way gaabiyeen xaj hadduu cumrada ka dambeeyo gaabintaa fiican baynu nidhi ila annabiya sala allahu calayhi wasalama waman kaana macahu hadyun rasuulka iyo ciddii xoolo waday mooyaane faqaama waxa istaagay suraaqatu bnu maalik bnu jucshum wuu iska soo gaabiyey awowgiibuu ayuu u boodo aabbihiibuu ka dulboodaye suraaqatu bnu maalik ibnu jucshum asxaabiga la yidhaahdaa istaagay isagoo istibsaar isu taagay oo nebiga iftiimin weydiinaya faqaala yaa rasuula allah wuxuu ihi rasuulka ilaahay ow alicaamina haada bal sanadka yagan baa cumrada lagu xalaaloobayaa am lilabad mise weligeedba weligeedba cumradii way iska bannaan tahay bilahan xajka in xajka laga horraysiiyo fashabaka rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama ashaarica ashaaricahu fi lukhra farihiisa gacanta midig buu takale dhex geliyey ama farihiisii buu isdhexgeliyey labada gacmood oo far waaweyn buu wax ugu qorayaa qowl iyo ficil buu israaciyeyoo uma qaala wuxuu uhi dakhalat alcumratu fi lxaji haakada xajkii iyo cumradii saasay isu dhex galeen ama cumradii xajkii saasay u dhex gashay maratayni laba jeer buu yidhi laa buu ihi siaad sheegaysa maahee bal ka kaalayoo liabadi liabadi abadin weligeed laa bal liabadi abadin weligeed iyo weligeed weligeedba way isku dhex jirtaa cumradii iyo xajki way isku dhex jirtaadaa waxaa loo fas lagu fasiray bilaha xajka ayay ayaa la cumraysan karaa ama xajkii iyo cumradii mar quraa la wada xidhan karaa dariiqada qiraanka loo yaqaano oo berigii hore aan jiri jirin qaala wuxuu uhi waqadima caliyu radia allahu canhu min alyaman calina yaman baa wuxuu ka keenay bibudni nabiyi sala allahu calayhi wasalam geelii nebiga ugu soo talagalay fawajada faatimata radia allahu canha xaaskiisii faatima ayuu cali helay wuxuu ku helay minman xalla dadkii cumrada ku xalaaloobay inay ka mid tahay wa labisat hiyaaban sabiqan dhar bilic leh ama sibaaq leh oo quruxsan ayay gashatay waktaxalad wayndha kuulatay arrimo aan loo ogolayn xaajiyadda ayay isku hagaajisay fa ankara caliyun daalika calayha cali baa markaa ku diiday xaaskiisii arrintan dee xaajiyaddii waa maxay ay samaysay wuul qaala wuxu uhi waman amaraki bi haada arrinta yaa faadimay ku faray fa qaalat waxay tidhi abii aabbahay rasuulka ilaahay baa i faroo ii fasaxay fa qaala caliyun waxau ihi yaquulu bilciraaq cali oo berigii dambe ciraaq jooga oo madaxahoo ummadda uga warramaya arrintan ayaa faalleeyayoo waxau yidhi dahabtu ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam maalintaan rasuulkaan u tegay muxarishan calaa faatimata aniga oo faadimo ku diraya oo nebiga ku sallibaya fi lamri arrinkii daraaddii alladii sanacatu ay samaysay nebiga waxaan u tegay inaan ku diraabaan doonayo waxaan u arkayay inay geb samaysay taxriish taxriishku waa kicintiiyo abaabulkiiyo isku dirka waxaan doonaya buuhi aan u haystay inay qaldantahay oo balaabaheed ku dirbaanayso weliba waxa i wehelisay mustaftiyan lirasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkana fatwo jawaab diimeed baan u weydiinaya fi ladii dakarat canh wixii ay nabiga ka sheegtayna waxaan doonaa inaan su-aal ka weydiiyo faahbar fa akhbartuhu arrin waxaan u sheegay annii ankartu daalika calayha inaan arrintan ku diiday oo waxaa idhi inantii dee caynkaasaan ku arkay oo waan qabsadee ka sheekee ama ka warran faqaalat markaa waxay igu tidhi nebi allow inna abii amaranii bi haada aabbahay rasuulka ayaa sidani amree dee ma adiga amray faqaala nebigu waxau ihi sadaqad sadaqad inantu runbay sheegtay runbay sheegtay tikraartaasina wuu ku disayaa caliyoo dee didsan kolkuu arkay maadaa qulta war caliyow taada aan kula xalliyo weeye maxaad adigu tidhi xiina faradta alxaj markaad xajka isku waajibiseed soo xidhanaysay maxaad ku dhawaaqday qaala wuxuu uhi qultu waxaan soo idhi allaahumma inii uhillu bimaa ahalla bihi rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam ilaahay waxaan xidhay wixii nebi maxamed uu xidhay qaala markaa nebigu waxau ihi fa inna maciya alhadyi haddaba anigu hadyiyo xoolan wadaayo falaa taxliil ha xalaaloobin ilaahay baa idhi xataa yabluha xataa yabluqa alhadyu maxilla inaan dhakada la xiirin oon la xalaaloobin ilaa hadyigu meeshiisa gaadho gaadho oo maalinka tobnaad la gaadhayo markaa ha xalaaloobin qaala wuxuu ihi marka jaabir baa waxau ihi wa kaana waxa uu ahaa jamaacatu lhadyi hadyiga isugeyntiisa isugeyntiisa ama ururkiisa aladii hadyigaasoo qadima bihi caliyun radia allaahu canhu min alyaman cali hadyiga uu yaman ka keenay iyo waladii ataa bihi nabiyu sala allahu calayhi wasalama min almadiina iyo xoolaha uu nebigu madiine ka keenay muxuu ahaa mi'atan waa khabaru kaana isbigeediina waa jamaacatu hadyiga ururkiisu waxau ahaa intuu cali yaman ka keenay iyo intuu nebigu madiine ka keenay marka la isku daro boqol geela shayga aynu u naqaano kadin geela mid la xajeclo xume waxaabuu odhan lahaa war geelan kadinka ah inaga gawricine inoo daaya soomaali boqol helay maxaad u malayn lahayd midh baa lagu kari laayay gawrace rasuulka sala allahu calayhi wasalam isaga iyo cali boqolkaa geelabaa maalintaa ay gowraceen faxalla annaasu kulluhum dadkii rasuulka la socdoo dhan way xalaaloobeen waqasaruu way gaabiyeen waa cumradii hore ila anabiya sala allahu calayhi wasalama waman kaana macahu hadyu rasuulka ilaahay iyo ciddii hadyigaa iyo xoolaha waday mooyaane qaala wuxuu uhi falamaa kaana yowmu tarwiya maalinkii sideedaad marka la joogo wawajahuu ilaa minan nebigii asxaabtiina mina ay ku jahaysteen ahalluu bilxaj xajkii bay xidheen farakiba rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku markaa gaadiidkii buu fuulay fasallaa biminan maalinkii sideedaad wuxuu mino ku tukaday alduhra waalcashra waalmagriba waalcishaaa waasubx shantaas salaadood ilaa subaxii carafo salaadiisii la gaadhay intaaba waxa uu ku tukanayay mina uma makasa qaliilan in yar buu cagta udhigay salaadii subax markuu tukaday subaxii sagaaloodka xataa dalacat ishamsu jeeray qoraxdii soo baxday wa amara ummadii u shaqaynaysa xokaynihii wuxuu amar ku siiyey biqubatin lahu min shacri taambuug yar oo uu lahaa oo tima ka samaysnaa oo timahana dee waa la intifaacsan jiray amaan idhaahne dhogor iyo raanta geela iyo waxaa ayuu amar ku siiyeyoo faduribat binamr binamira duleedka carafa meesha la yidhaahdo namira ee agteeda dhinaca galbeed ka saaran halkaasuu ihi halkaa iga darbiya darbiyaduna bimacnaa garaacii mahe waa iga dhisa fa saara rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuu socday waa subaxii sagaaloodku ka lahay walaa tashuku quraysh nimanka qurayshina mabay ka shakisanaynba anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nebiga ilaahay waaqifun inuu istaagayo cinda almashcari alxaraam buurtan mashcaruxaraam la yidhaahdee musdalifa ku taalle qur-aanku uu sheegay oo bilmusdalifa ku taalla inuu halkaa istaagayo kamay shakisanayn oo waxay lahayn waa nin reer quraysheed hoosii socodka halkaaba dhaafi maayo kamaa kaanat sidii ay ahayd qurayshun tasnacu fi ljaahiliya nimankii quraysh la odhan jiray wakhtigii jaahiliyada sidaasay samayn jireenoo halkaa may dhaafi jireenoo naxnu lxams bay odhan jireen annagu mitid iyo marakudheg baanoo reer xaran baanoo xokayntiisii baanoo halkan ma dhaafine dadka kale ee aafaaqiyiinta iyo iska yimaadayaashu hal soo marmaraan bay odhan jireen carafa isla weyntaasay ahaayeen dabeetana inankanna waa idinka mid oo xaramka dhaafi maayo bay isidhaahdeen fa ajaaza rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu musdelifadiibuu gudbayba oo sii socodka musdelifo wax laga qabtaa ma jiro xataa ataa carafata carafa ayuu yimi oo looga jeeda agteeda fawajada waxa uu helay alqubata taambuugii qad duribat lahu binamira duleedka carafa dooxii namiro la odhan jiray ayaa looga taagay fanazala biha halkaasuu gelinkii hore degay xataa idaa zaaqat ishams markii qoraxdu bartanka ay ka baydhay maalinkii sagaaloodka amara bilqaswa hashiisii qaswo la odhan jiray buu amar ku bixiyo fa ruxilat lahu waa loo heeriyeeyoo loo heenseeyey sidii u fuuli lahaa farakiba markaasuu fuulay xataa ataa jeeruu yimi batna alwaadi dooxa bartankiisi waa doox biyomareena oo ballaadhan briij baa saaran hadda dadku iyo gaadiidkuba ay ka soo gudbaan fa khadaba annaas dadkiibuu halkaa kala hadlay fa qaala markaasaa khudbadiisu dhowr dhinac bay isugu jirtaaye waxa markaa qaybtii hore uu ku wacyigeliyey camalkan la gudanayay iyo sida loo gudanayay iyo arrimihiis oo dhan qaybtan dambe inta badan lasoo qaadae khudbadda halkan ka bilaabmayse koonan koobanina waa khudbata alwadaaca khudbaddii ummaddiisa islaamka ee ilaahay uu ku soo diray uu ku sagootiyayo risaaladana uu ku sallimayey markhaatigana uu ka saxeexaye weeye waxaa lagu tilmaamaa annaha distooru lummati fi lmustaqbal distoorkii ummadda ee mustaqbalka weeye dhinaca caqiidada dhinaca akhlaaqda dhinaca qoyska dhinaca sharciga dhinaca ijtimaaciga dhinacyada oo dhan ayay taabanaysaa nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam ina dimaa'akum wa amwaalakum war dhiiggiinna iyo xoolihiinnu inaad kala dhacdaan oo dhiigga iska daadisaan si xaqdarro ah calaykum xaraam dushiinna xaraam buu iska yahay ayuu idinka yahay dhiiggiinna ha daadinina xoolahana xaqdarraha ku kala dhicina ka xurmati yawmikum haada fii shahrikum haada fii baladikum haada sida maalinkiinani xurmo u leeyahy bishani xurmo ay u leedahay dalkani xurmo u leeyahay marka wuxuu tan ugu shabahayaa mushabahu bihi uga dhigayaa xurmada xaramka iyo bilaha xurmada lebay wax weyn u arkayeen iyagoo islaynaya bay bilaha istayn jireen luqadii ay fahmayeen buu kula hadlay rasuulku sala allahu calayhi wasalam wa ilaa waxaa la odhan karaa xurmadoodaba waxa kasii weyn xurmada muuminka alaa hooyaay ina kulla shayin arin walba shay wal oo min amri ljaahiliya jaahiliyadii waa islaamka wixii ka horreeyay dhaqamadeedii taxta qadamaya mawduuc mawduucun waxaa la dhigay taxta qadamay labadayda cagood hoostooda ayuu ku jiraa jaahiliyadii nin dumiyey baa soo baxo anigoo cagta hoosteedaan geliyey wax kasta oo jaahiliyadii arrimaheedii wa dimaau ljaahiliyati mawduuca dhiigagii la isu haystay waktigii islaamka ka hor ka guur weeye mawduucatu waa mid la dhaafay waxallo wixii godob iyo dhiig la kala galay anaana iska bilaabaye wawalu damin adacuhu dhiigga u horeeyeen hadur ka dhigayeen hadda la isu qabsanayni dimaaunaa waa dhiiggayagii anagu aanu lahay dhiigagayagii damu ibnu rabiica damu rabiicata qaala cuثmaanu waxau ihi damu ibnu rabiica wa qaala sulaymaanu waxau ihi damu rabiicata bni اlxaaris ibni cabdilmuطalib labadan cuثmaan iyo ninkan kale sulaymaan waa shuyuukhdii xadiidka warinaya marka hal eray bay isku khilaafeenoo waxa uu isagu cuhmaan yidhi ibnu rabiicata sulaymaanna muxuu yidhi rabiicata oo ibniduu ka tegey sida saxad ahina waxa weeye ibniga in meesha uu soo galo iyaas baa la odhan jiray inankaa isagaana oo nebiga ayaa adeer ugu toosnaa waa usradii reer cabdulmualib buu ka soo jeedaa alxaaris ibnu cabdilmualib iyo cabdilaahi ibnu cabdilmualib labadaasay markaa kala ahaayeenoo ninka rabiica iyo nebigaa ilma adeera markaa ibnu rabiicana adeer buu unoqonaya rasuulku sala allahu calayhi wasalama ninka aan waxba la iska weydiinayn dhiiggiisii waa inanka aan adeerka u ahay buui rasuulku maadaam xarbuljaahilig iyo wixii uu raacay wa qaala waxay yidhahaan bacdu haaulaa'i ragga xadiidka warinaya qaarkood iyagoo arrintan iftiimin ka bixinaya waxay idhaahdeen kaana inankaasi waxaa iyaas la odhan jiray bustardacan kii mid lala soo nuugmo lala raadsaday fii bani sacdi qolada reer bani sacdi la idhaahdo ayaa dumar ka midihi jaqsiinayee naaska faqatalatu hudayl qabiilada kale hubay hudayl la idhaahday dagaalameenoo shiid baa ka bilaabmo inankiina uu ku dhex dhintay reer hudayl baa markaa inankaa godobkiisa loo haysta kii ka guura buuli anaaba iska bilaabayba wa riba aljaahiliyati mawduuc jaahiliyada ribadeedii oo dhammi waa laga tegey wa walu riba adacuhu ribada u horaysa een tuurayo een la soo qaadaynin ribana waa ribadayadii buui annaga ribadayadii riba cabbaas ibni cabdilmualib adeerka cabbaas ibnu cabdilmualib ribadii iyo dulsaarkii dadka uu haystay baankiisu kiibaa laga bilaabayaa madaxdu saasay ku wanaagsantah inay iyagu iska bilaabaan iyo reerahoodu laakiin iyaga iyo reerahoodu hadday isku dambaysiiyaan waxba ka socon maayaan waxay dadka u sheegayaan balata adigu iska soo bilown baa la odhanaya waxa i markaa fainahu waa sixitaankii dhaqaalaha sixitaankii xuquuqda sixitaankii dhaqaalahaynu maraynaa fainahu mawduucu kulluh waa laga gudbay bui ribo oo dhan wain tubtum falakum ru'uusu amwaalikum laa tadlimuuna walaa tudlamuun sidaasaa ilahay raasumaalkii un baa leedi arrimihii qoyskuu galay iyo xuquuqdii xaasnimo rasuulku sala allahu calayhi wasalam raggii buu la hadlayoo dumarkana wuu dambaysiin doonaayo wuxuu hi ittaquu llaha fi nnisaa ilaahay dumarka kaga cabsada fa inakum idinku ragow akhadtumuuhunna biamaanati illaah waxaa ku qaadateen ammaano alleh waa ammaano agtiina joogto ugu weyn ammaanooyinka ammaanada dadkaas adduunyada ka qaalisa wastaxlaltum bifuruujihin cawradoodii iyo xubinkoodii taranka waxaa ku xalaashateen bikelimati illaah ilaahay kelmadiisa waan aqbalaydaa aad tidhi guurkeeda ayaa xalaalay kugu noqoto ilaahay baa kuu xalaalayay marka ilaahay kaga cabsada oo wanaajintaad wanaajinaysaa waa diin iyo alla kacabsiya ogow waina lakum waxaad leedihiin xuquuqdii iyaga saarnayd dumarkana aan idiin sheegae calayhina dushooda ragga waxaa ku leedihiin allaa yuudi'na inaanay ku joojinin furuushakum furaashyadiinna iyo halka aad seexataan iyo maqsinkiinna hurdada axaddan takrahuunahu qof aad karaahiyaysanaysaan inaanay keenin meelaha idin khaaska ah ama saaxiibadeed ha ahaato ama ehelkeeda ha ahaato dadka allafaha timirta isku tuurteena iskaraahiyeysateenn inaanay meesha keenin waayo midaad karaahiyeysanaysa haddii ay xambaarsan tahay iyana waa la karaahiyeysan taasina danuma aha fa in facalna haddii ay sidaa sameeyaanay sharciga khilaafaan dumarkii fadribuuhunna darban hayra mubarix garaaca garaac aan dhaawicin laakiin xanaaq weyn muujinaya iyo xoogaa xanuujin ah edbin weeye intiqaam ma aha ka aargoosi maaha laakiin waa edbin iyo sixid iyo toosin walahunna dumarkii waxay idinku leeyihin calaykum dushiina raggiyow kiswatuhunna risquhunna wa kiswatuhunna bilmacruuf waxay idinku leeyihiin dhuunigoodii iyo dharkoodii risqiguna waxa weeyaan waa dhuunigii kiswaduna waa dharkii bilmacruufi si wanaagsan ilaahay idankii may taajiradu way noqoto dharkiiyo dhuuniga aday kugu leedahay wixeeduna akoonku ugu jiraya wa innii anigu buu markaa nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam arrimihii sharciga iyo qaanuunka iyo distoorka iyo nidaamka madaxda raciyadda ummadda hagaya ayuu nebigu hoosta ka xariiqay wuxuu yihi markaa rasuulku wa innii anigu qad taraktu fiikum dhabnimo waxaan dhexdiinna kaga tegay maa kitaab iyo qur'aan lan tadiluu bacdah dabadii aydaan lumaynin in ictasamtum bihi haddaa irkataan oo ku dhegtaan oo cuskataan ma lumaysaan lantu waa abadiya waxaan suroobayn weeye haddaa kitaabka cuskataan kitaabku waxa weeya kitaab qadaasad iyo hufnaan iyo le ceeb oo dhan ka saliima kitaaballaahi baan kaga tegay dhexdiina kitaaballaahi ayaan kaga tegay sunnaha rasuulkuna wuu sharxayaa marka diintaas ayaan idinkaga tegay haddaa cuskataan ma lumaysaan saasuu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam qarankaa laga doonayaa oo qabiiladaa laga doonayaa oo qoyskaa laga doonayaa sharkadaa laga rabaayo qofka qolo waliba kitaabku muxuu yidhi markaasaanay lumayn haddii kale jin iyo jaan iyo gaal baa kala duubsan oo kala kaxaysan nebigu markhaatigiibu ummadda maadaam shirweynihii ugu caalamisanaa ay isugu yimaadeen markhaati buu ka rabaa ilaahayna wuu maqlayaa fagaarihii ugu weynaayo shabbahaya kii qiyaamaha markaa wuxuu ihi isagoo xilwareejin samaynaya wa antum idinku dad yahow mas-uuluuna canii maalinta qiyaamaha waa la ikiin weydiin doonaa sida rasuul walba ummadiisa loo weydiiyo weeye famaa antum qaa'iluun maxay idinku jawaabi doontaan iminka baan isa sii weydiine marka maxkamadda ilaahay la taagan yahay qaaluu waxay idha nashhadu waxaanu markhaati ka nahay oanu ummaddana u sheegaynaa annaka qad ballaqta wa addayta wa nasaxta inaad diintii dadka gaadhsiisay oo aada waajibkii gudatay oo aada ummadda u danaysay intaaba annagaa qirnibaya kama noqon karaan qiyaamaha uma qaala markaa nebigu wuxuu ishaaray biusbucihi sabaaba fartiisa murdisada abuu fiiqay yarfacuhaa ila asamaa xagga koruu ilaahay ugu fiiqay wayankubuhaa ila annaasi dadku ku soo celiyay ilaahayow waa kuwa markhaati ka ah wey ko xagga koriya caalamka kore intuu u fiiqay wuu iyagiina ku soo celiyey ilaahayow waa kuwa allaahumma fashhad allaahumma ashhad allaahumma ashhad ilaahw markhaati ka ahaw ilaahw markhaati ka ahaw dad boqol iyo labaatan kun hareeraheeda ama ka badan ama ku dhow ayaa lagu qiyaasaa inta markaa u markhaati furtay rasuulka sala allahu calayhi wasalam markaas riwaayaanku dee way badan yihiin liyuballigi ashaahidu minkum alghaa'ib fa ruba muballaqin aw caamin saamic warkiina joogaa ka maqan ha gaarsiiya buu lahaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa badan mid iminka jooga oo ka maqana la gaadhsiinayaa ka aqoon iyo xifdi badan yahay ammaanadiina saasuu ugu sallimay nebigu calayhi salaatu wasalaam dacwadda dhowr iyo siddeetan habeen kadibna waa ka anbabaxay khudbaddaa markii uu dhammeeyey uma adana bilaal ayaa adaamay uma aqaama markaasuu haddana aqiimay fasalla duhra buu tukado labaa uma aqaama wuu aqiimo fasalla alcasra buu tukaday oo labaa weli lama gelin carafa wuquufkii weli lama bilaabin walam yusallib baynahumaa shay-an wax sunno ah oo labada salaadood dhexdooda uu tukaday ma jirin rasuulku sala allahu calayhi wasalam uma rakiba alqaswa hashiisiibuu dulbaxoo loo heenseeyey xataa ata almowqif markaas wuquufkii bilaabmay mashruuc ahaa intii hore waa meel bannaanayd bay ahayd maantana waa xajka arkaantiisii u cuslay gelinkaa dambe kolka la gaadho uma ata almowqifa meeshii la istaagayay buu yimi fajacala waxa uu yeelay badna naaqatihi qaswa hashiisii magacaa la odhan jiray laabteedii iyo beerkeedii ila sakharaat dhagaxaanta waaweyne buurta yara jabalu carafa ama jabaluraxmo la yidhaahdo ayuu laabtiiyo shabka u saaray wajacala waxa uu yeelay xablalmushaat bayna yadayhi buurta yara taagane xablalmushaat la yidhaahdaana hortiisaasay kasii xigtay waa meel ciidahoo tuulan oo xablu waxa la yidhaha ciiddu markay tuulanta jabal waxa la yidhahana dhagaxaantu marka ay tuulantay baynu soo nidhi fastaqbala alqiblata xaggaa iyo qiblada ay u jeesto galbeed waqooyiah falam yazal waaqifan xataa garabat ishamsu halkaasuu taagnaa ilaa intay qoraxdu ka dhacaysa wadahabat isufratu qaliilan guduudkiina uu yaryaraanayay wadahabat isufra casaankiina wuu tegayey qaliilan in yar xiina qaaba alqurs quruskii iyo wareegii qoraxdu markuu dam yidhi casaankiina yaro tegay ayaa wa ardafa usaamata khalfah asxaabigii uu jeclaaye usaamatu bnu zayd ayuu fankiisa dambe saaray fadafaca rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay wuu dhaqaajiyey waqad shanaqa wuxuu usoo gejiyey lilqaswa hashii la odhanaya azinaama hogaanka hogaanku usoo yarahayaa si aanay dadka u jiirin ama u dheerayn xataa ina ra'sahaa madaxeedu la yusiibu waxa uu ku dhici gaadhayaa mawrika raxli koorihiisa xagga hore ee qaraadka hasha xigta ayay ku garaaci gaadhaysa wayaquulu biyadihi lyumna gacantiisa midig rasuulku sala allahu calayhi wasalam dadka wuxuu ugu fiiqayaa asakiinata ayuha annaas asakiinata ayuha annaas asakiina calaykum bisakiina deganaasha deganaasha wardadow deganaasha ilaa uma afiiduubaa socoto lugtii iyo gaadiidkiiba saasaa loo gabaara gurdaynaya loo ruqaansanaya loo butaacaya markaa si aanay isu jeedhin baa waxa uu leeyahay calaykum bisakiina cagta udhiga deganaasha falamaa ataa markii kulamaa ataa markuu nebigu yimaado calayhi salaatu wasalaam xablan min alxibaal meel taagan oo tuuraha iyo taagaga ka mida arkhaa lahaa qaliilan waxa uu u yaro raariciyaa arkhaad wuxuu u yaro sii daayaa hogaankii uu ku soo geejinayay ilaan jiir bay fananaysaayoo hadduu dib u soo xejiyo fanan kari mayso marka hogaanku u yaro nafisiyaa si aysan geer u gashato ay u fuuli karto xataa tascad kay tascad si ay u fuuli karto xataa ata lmusdalifa cishaa'igiibuu musdelife isa soo taagay fa jamaca bayna almaqribi waalcishaa labadaas salaadood buu ku jamciyey biadaanin waaxidin wa iqaamatayni adaan keliyahoo marka hore ahaa iyo laba aqiimidood oo labada salaadood mid waliba aqiimid bay leedahay qaala cuhmaanu baa wuxuuo shuyuukhda sheekha ka mida xadiidka walam yusabbix baynahumaa shay-an wax sunno aha uu tukadayna ma jirin uma tafaquu waxay sulaymaan iyo isla waafaqeen cuhmaan uma dajaca rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu markaa wuu jiifsaday xataa alaca alfajru habeenkii halkaasuu jiifay ilaa uu waagu baryayay fasalla alfajr salaadii subax buu tukaday rasuulku sala allahu calayhi wasalam xiina tabayana lahu subx markii waagu u caddaaduu qac yidhi qaala sulaymaan baa wuxuu idho shuyuukhda ka mida binidaa'in wa iqaama adaan iyo aqiimid labadaba way lahayd salaada subax uma tafaquu labada sheekh waxay isla waafaqeen uma rakiba alqaswa hashiisiibuu fuulay nebigu xataa ata almashcara alxaraama buurtii yarayda taagnaydee magacaa la odhan jiray ee ilaahay uu qur-aanka ku xusay ilaa uu soo gaadhay faraqiya calayhi buurtii yarayd buu dusha uga baxay qaala cuhmaanu wa sulaymaan labada sheekhba waxay isla waafaqeen fastaqbala alqiblata qibladii buu jeedsadoo kasii horaysa faxamida allaha wakabbara wakabarahu wahallalahu macnaha waxa weeye alxamdu lilah wallahu akbar laa ilaaha ila allah intaasuu yihi zaada cuhmaanu wawaxadah tawxiidkana wuu akhriyey intaasuu ku daray sheekhaasi falam yazal waaqifan halkaa ilaahay uri ku xusa rabbi ee mashcaluxaraam buu taagnaa xataa asfara jiddan ilaa uu waagu aada u iftiimay uma dafaca rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku markaa wuu soo dhaqaajiyey qabla an tadluca ashamsu qoraxdu intaanay soo bixin wakhtigii quraysh halkaa ay ka soo dhaqaaqi jirtay isagu wuu ka soo horraysiiyey oo wuu khilaafay oo intaan qoraxdu soo bixin buu soo dhaqaajiyey waardafa alfadla bna cabbaas fadlo bnu cabbaas oo nin kaleoo da'yara buu isaga fankii saaroo usaamaa ka degay wa kaana rajula nin buu ahaa inankaasi aan kuu sifeeya xasano shacri timihiisu quruxsan yihiin abyada cad wasiiman jamiila wasiimku waa qurux badan inankuna caynkaasu ahaa ila waa inan waa aalubeytka rasuulka sala allahu calayhi wasalam falamaa dafaca rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam markuu subaxii ciidda nebigu ka soo dhaqaajiyey musdelifa dafaca wa xaraka markuu soo dhaqaajiyey mara ducnu mara ducnu yajriin mara waxaa soo maray rasuulka adducnu adcunu dumarkii saaraa hawdajka iyo gaadiidka ee awrta lagu sida hagoognaa ayaa soo maray yajriina iyagoo qulqulaya iyagoo soconaya ayay soo mareen hablihii iyo muxajabadihii iyo ooriyadihii ooriyihii oo wada saaran gaadiidkiida saa laysu dhex maraya fadafiqa wuxuu bilaabay alfadlu inanka la yidhaahdaa yanduru ilayhinna hablihii buu halkaa ka eegay fawadaca rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu saaray yadahu calaa wajhi lfadli inankan dumarka eegayuu wejigiisa saaray wasarafa alfadlu wajha wejigiisii wuxuu u duway inankii fadli la odhan jiray ila shiqi laakhari dhinaca kalu u duway waxawala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama yadahu nebiguna gacantiisii haddana ila shiqi laakhar dhinaca kaluu ugu duway wasarafa alfadlu wajhahu ila shiqi laakhar haddana dhinaca kaluu u duway fadli wejigiisii yanduru isagoo weli eegaya nebiguna wuxuu leeyahay ha eegina ka daah ayuu leeyahay cabaasna waa ki yidhi maxaad inanka wejigiisa u jeedisay xaggaa ugu jeedisay wuxuu ihi waxaan is idhi doobkaa iyo gashaantidaasuu shaydaan qalbigooda wax ku dhex tuuri ashaabu washaaba markaa fitnaan uga baqayaa waana leebsuna bahashaa la idhaahda eegmadu saasuu u diiday rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuu soo socday xataa ataa jeeruu yimi muxasiran dooxa la idhaahdo oo waadi naar ayay u yaqaaneen nimankii carbeed waa meeshii asxaabulfiil lagu hakiyey ee ilaahay sawaariikhdiisa uu ku hurgufay faxaraka qaliilan in yar buu markaa nebigu dhaqaajiyey oo uu hashii yaro eriyey meeshaa dadka lagu naaray isagoo ka firdhanaya uma salaka wuxuu maray rasuulku sala allahu calayhi wasalam adariiqa alwustaa waddada dhexe saddex waddaa meesha gala bari iyo galbeeda tu dhexe eh ta dhexe ee marka laga soo noqdo carafo dariiqa almushaat ba hadda la yidhaahdaa masjidu mashcar alxaraam inta ka dhaqaaqday isdul taagaysaa buuraha dariiqa ugu toosan weeye dariiqaa dhexe ayuu maray alladii yukhrijuka ila aljamrati alkubraa kaasoo toos kuugu soo saaraya yukhrijuka wuxuu waddadaasi kugu soo saaraysaa ila aljamrati alkubraa waddada buurta weyn oo sidaad usoo socotunbaa bayri maysid buuraha dhexdoodaad soo maraysaa waxay ku soo gelinaysaa buurti xataa ataa jeeruu yimi subaxii ciidda aljamrata buurtii buu yimi allatii cinda ashajarati geedka agtiisa ahayd geedku waa kee buurta laftigeedii baan jooginba geed hadalkiisa daayo waxaa laga yaabaa berigaasaa saddexda buurood taa agteeda geediu ku taagnaa faramaahaa wuxuu ku tuuray subaxii ciidda bisabci xashayaat toban quruurux toddoba quruurux abuu ku dhuftay yukabiru maca kulli xashaatin minha quruurux kastaba wuu kibaaranaya allahu akbar allahu akbar allahu akbar bisinka inaan lagu darayn baa muuqanaysa laakiin allahu akbarun la odhanaya waxa uu ku tuuray bimidli xasal khaf quruuruxa wax lagu finiino mid la-eg faramaa wuxuu ka tuuray min badni lwaadi dhooc xagga dooxa oo marka lasii socdo dhinaca bidixda noqonaysa uma insarafa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam wuxuu u baydhay ila lmanxari halkii wax lagu gowracayay xoolaha lagu gowracayo la isla yaqaanay sidan iminkaba meesha loo yaqaano majzaratu mucaysin halka xoolaha lagu gowraca magaca hadda laydhaah halkaa laakiin may gaadhsiisnayna way ka sokaysay fanaxara biyadihi alaaan wasittiin saddex iyo lixdan geela ayuu gacantiisa shariifka ku dhuundhabay rasuulku sala allahu calayhi wasalam iyadoo taasina muujinayso in uu ahaa shaksiyad qawiya oo howlkar ah allana wuxuu ku soo beegay tirada geela uu gowracay iyo cimrigiisii oo saddex iyo lixdan ah ayaa alla isku beegay wa amara caliyan waxa uu faray intii amar buu siiyo gowrac buui fanaxara waxa uu gowracay calina maa abara ay maa baqiya toddobiyo soddonkii soo hadhay buu isna dhuundhabay yaquulu waxa uu leeyahay maa baqiya buu leeyahy habaradu waa erey luqa ah ee aan kuu fasire maa baqiya intii soo hadhay wa ashrakahu fii hadi cali wuxuu la wadaajiyey hadigiisiioo boqolkii geel ahaabay kala qaybsadeenoo hadii sunna abuu ahaa uma amara nebigu wuxuu amar ku bixiyey min kulli badanatin bibadca neef kasta oo geelaba waslad buu ihi ha laga soo jaro bidcaduna waa dhowr badcaduna waa waslad bikasri albaai wa fatxiha labadaa macnay kala noqdaa fakuluu minhaa wax ka cunadii ilaahay uhi buu doonayaa rasuulku inuu tadbiiqiyo sala allahu calayhi wasalam waana la isla waafaqsan yahay hadyiga sunnaha in wax laga cuno ka kale isku khilaafsan yahina waajibka ah فجعل في قدر دربا لغو أروري وصلبه يريرا فضبخت والا كري فأكلا من لحمها لبدود علي رسولك وحبي كعنين هلبك وشربا من مرقها مرقيدين وحبي كعبين قال سليمان باوحر شاخئة ثم ركب مركا صوف وليسبح عيد هدنا قاديد كيسي ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت kacbadii buu markaa gaadhay isagoo dawaafkii ku soo gudanaya fasallaa bimakkata duhr maka duhurkiibuu ku tukaday riwaayooyinka saxiixa qaar baa ku odhanaya mina ayuu ku tukaday labada riwaayaba waa saxiix waxa ay isku waafajiyeen culimada xadiidku duhurkiisii wuxuu ku soo tukaday faradka ahaa maka markii uu soo noqdayna duhurka qaybtiisii dambe asxaabtiibuu ku tukiyey mina marka salaadiisii horena faral bay ahayd salaada dambena waa sunne sidaasaad ku jamcinaysa riwaayooyinka ka hadday kaa hor yimaadaan sheegaya inuu mino ku tukaday uma ataa bani cabdilmualib qoyskiisii reer bani cabdilmualib oo caado u lahaa inay samsamka dadka ka waraabiyaan ayaa shaqadooda ay ahayd buu u yimi wahum iyaguna yasquuna dadkay waraabinayaan calaa zamzam ceelkii zamzam bay ayay u laba dhigayaanay u shubayaan biyaha فقال مركز النبي وحور انزعوا بني عبد المطلب هر بني عبد المطلب ضدك أسو سيسيبة نزع هو دلوية ولا أنت ولا سوسيبة ورابي أو شبابون فلولا أن يغلبكم الناس هدانا يدك إذن كحوك بدنين على سقايتكم ورابنتينا ورابين إيسان هوش أولادهين لنزعت معكم ولا أنت إذن لسو ساري لها وأن إذن لو ورابين لها laakiin waxa aan ka baqayaa in laydinku qabsado la yidhaahdo sidii nebiguba uu u gacan saaray baanu annaguna kaga dayanaynaa fanaawaluuhu rasuulka waxay u dhiibeen sala allahu calayhi wasalam dalwan wadaan fashariba minhu waa ka cabay taasina waxay tilmaamaysaa dawaafka dabadiisa in laga cabayo biyaha عن محمد بن علي بن الحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بأذان واحد بعرف أذان كليا أي ظهر كي عصر كي وأذان عرفة ولم يسبح بينهما موصى نيسن دحذوذا وإقامتين يلا وأقيم ذوض عن جابر قال وحوري ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحا ومدي كل يسقى الله الضياء آه وصلى المغرب والعشاء أبو تكذي بجمع مزدلف كنت كذي بأذان واحد وإقامتين أذان مغربك كهرية إيا لوا أقيمضات ولم يسبح بينهما مغربك إيا عشائق السنة ودحين مجر آه عن جابر قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي ومدي سقى وعي قرن يوحوري قد نحرتها هنا هل كان أنا نقول كورع يوامينا كلها منحر من الدمان تيد ولا قورع كرام مالك استا هل كيغانون هسوء أغنين عريد بي كلفات دومد كل نقونيسا ووقف بعرفة ابو نبي استاغو فقال وحوري قد وقفتها هنا وعرفة كلها موقف عرفة دمان تيد ميل والبوال استاغي كرا ووقف بالمزدلفة ابو استاغي ميل قاره فقال مركزا وحوري قد وقفتها هنا ومزدلفة كلها موقف مزدلفة دمان تيد ميل والبوال استاغي كرا عريريغا مستقبلك أمدا كدعي دونيو إني كدعي دونان هكي رسولك استاغي بكوعي قلنيا فانحروا في رحالكم نويترت قرينا وحسكك قورعا عن جعفر ابن محمد ابن علي قال حدثني أبي بائي وثماء محمد عن جابر فذكر هذا الحديث أبو الشاقي وأدرج في الحديث حديث كوحو لي جعفر عند قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى الكامر خمر يابا قال وحوري فقرأ فيهما بالتوحيد سورة التوحيد كشاكتا قل والله أبوكو أخريي إيا وقل يا أيها الكافرون وقال فيه وحو حديث كاكوري قال علي رضي الله عنه بالكوفة هل كي بالعراق كاهيد علي مركا بالكوفة بيساق الشيء آه وإن كان مركو ولني علي با كوفة وغيب قال أبي وحوري هذا الحرف حرف كان إساقا كوفة لم يذكره جابر موشيغ أما xarafkaa isaga intaa ziyaadada ah suuradaha uu akriyay jaabir ma sheegin fadahabtu waan tegey muxarishan ama waa kan soo socda haada alxarf qaala abi wuxuu ihi haada alxarf xarafkan isagaa lam yadkurhu jaabir fadahabtu muxarishan intaa way xaraf cali baa wuxuu ihi anigoo faadimo ku dirayaan tegey intaa jaabir muu sheegay wadakara qisata faadimata radia allahu canha inta waktigu inooga gaadho waxaynu tilmaami doonaa xadiidka waxyaabaha laga faa'idaysanayo o waxaa laga faa'iidaysanaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam inuu cayimay mawaaqiit makaaniya oo shan meelood oo aynu soo marnay inaan lana dhaafi karaynin waxa uu xusay oo laga faa'iidaysanaya xadiidka in xoolo la kaxeeyo meel fogba ha laga keeno waxaa laga faa'iidaysanayaa gabadha caadada leh ama dhiigga dhalmada in ay soo xidhan karayso maydhashaduna sunno ay u tahay dhiiggana iska hagaajinaysa waxaa laga faa'iidaysanayaa in ixraamka uu noqonayo salaad dabadeed ma salaad wakhtigaa joogtaa mise waa sunno u gaara labadaba waa la yidhi waxaynu ka faa'iidaysanaynaa bayaanu ana ihlaalahu alawal kaana bilxaj xidhashadii u horraysay rasuulku sala allahu calayhi wasalam inuu xaj xidhay talbiyadii rasuulka nooca ay ahayd ayaynu aragnay labayk allaahuma labayk waxaynu arkaynaa in la siyaadin karo sida asxaabta qaarkood u siyaadiyeen talbiyadii rasuulka laakiin tani nebiga in lagu daayaa fiican qofka markaa qaarinka ah ama mufridka ah waxa u habboon dawaafulquduumka inuu ku bilaabo waxaynu ka faa'iidnay xadiidka saddexda jeer ee u horreeya in la guclaynayo dawaafka u horreeya laba ragcadood inay sunno yihiin aayaddaana in la akhriyayo ragcadahana lagu akhriyayo suuradaha aynu hore u soo marnay kuma sugna xadiidka in la ducaysanayo ragcadaha dabadooda sida dadka qaarkood ay sameeyaan sunno waxaa in samsamka laga cabo lagana dhergo madaxana lagu shubo sida riwaayinka qaarkood ay sheegayaan waxaa la salaamayaa dhagaxa marka hore iyo marka dambe labadaba marka buurta lagu sii socdo aayaddaa in la akhriyo ayaa sunnaa ina safaa walmarwa dusheeda inuu qofku fuulo oo uu soo eego beydka oo dikrigaa iyo ducadaa u akhriyaabaa sunna hadday suuragal tahay saddex jeer baa lagu celcelinayaa sacyigu waxa uu noqonayaa in la socdo mar haddii aanu qofku cudurdaar lahayn labadaa meeloodee cagaaranna inuu qofku gucleeyaa ayaa sunno ah ereyga low wuu diiday nebigu in la isticmaalo ha odhanina buu uhi low fa inna low taftaxu camala shaydaan waa la odhan karaa marka ay daacaadka iyo fadaa'ilka tahay wixii fadligee ku dhaafa low iyo haddii waad odhan kartaa arrimaha adduunyada ayaa la diiday waxaa sunnaha xajkii in loo fasakhi kara cumro lagana dhigi kara markaa tamatuc haddii aada xaj soo dhiga soo xidhatay inaad bedeli karto nebigu calayhi salaatu wasalaam xajkiisu inuu qiraan ahaayo oo aanu tamatuc iyo ifraad ahayn baa halkan inooga cad camalada xajku maalinka sideedaad ayay bilaabmaysaa yowmu tarbiya yowmu tarwiya loo yaqaano waxaa sunnaah dadka had iyo jeer mutamaticiinta ahi inay tamatucooda hore u qadimaan walow maalinba ha soo gaadheen hal maalin hadduu xajkii ka hadhan yahay inay mutamaticiin iska noqdaan oo ay iska xalaaloobaan bedelitaankaa cumradii xajkii cumro loo bedelay inaanu ku gaar ahayn asxaabtii rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee ay sii soconayso waxaa halkan aynu ka qaadanaynaa ihbaatu lqadari wa wujuubu liimaani bihi shayga alla uu qadaro in la rumaynayo la qaadanayo camalku inuu waajib yahay wa cadamu listixsaar fa kullun muyasarun lima khuliqa lah hadyigu istixbaabu lhadyi fii makata bacda taxallul waxaynu ka faa'iidaysanaynaa toddobada qof inay isugu ururi karaan neef ishina oo ay hadyi ka wada dhigan karaan sidii asxaabta ayuu nebigu u sameeyey calayhi salaatu wasalaam xalaalowgan qofku uu xalaaloobaya waa mid dhammaystiran ee mid dhiman maaha siduu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam sharcigu waa diinu takyiir oo bedelaysa wixii hore dhaqankii jaahiliyada waa kaa nebigu suuliyey ee soo jiroonkooda ahaa sharcigun baana la raacaya caado waxaa la waa raacaa marka sharciga khilaafto marka sharciga waafaqday laakiin hadday sharciga khilaafto lama raaco khudbadda nebiga markaynuu noqonno calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku bilowday xamdi iyo hanaa waana sida wanaagsan weey waxa fiican qofka caalimkaa in arrimaha laga raajaco sidii ay asxaabtuba uga raajacayeen maalinta rasuulka masaa'ilka iyo fataawaha والتxاaكم إilى أhلi العilمi عinda الاktiلاaف dadku markay iskhiلaaفaanna inay ahlucilmiga isula noqdaan waxaa iska banaan qofku marka uu soo xidhanayo inuu ibhaam ku xidho o idhaahdo siduu hebel xidhay u xidhay ayaan aniguna u xidhay hadyiga nebiga waa la isku khilaafay xadiidkani wuxuu caddeeyey inuu boqol ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inaanu xalaaloobin buu xadiidku caddeeyey ilaa maalinkii ciidda waxaa markaa mashruuca mina in la tago maalinka sideedaad oon lagana horeynin lagana dambaynin sida dadka qaarkood hadda uga horeeyaan sida sunnaha waa barqada in la tago waxaa markaa aynu ka faa'idaysanaynaa oo kale salaado shana in lagu tukanayo mina halkay maanta dhacda inay dadku iska sii guuro galaan habeenka carafa iyadoon salaadii subaxba la gaadhin subaxa carafo barqadaa fiican in la tago meesha ugu horeyse la degayaa waa namira waa berigu dadku jaanisaystee weeye hadda laakiin meeshii qolo walba loo xidhay uunbay iska tegi doonaan waxaa iska habboon qofku inuu dallaayad qaato iyo inuu teendho dhisto sidanuu nebiguba u sameeyey calayhi salaatu wasalaam waktiga la khudbadaynaya ama salaadahan labadan salaadood la jamcinaya waa bacda duhur wuquufku waktigiisuna waa bacda duhur gelinka hore wax hawlahoo taallaan ma jirto hadduu qofku gelinka hore carafa istaagu iskaga tago xajuma jiro jaahiliye arrinkeedii buu nebigu tuuray saanay saasaanay asxaabtu kaga hadheen innaguna inaynu ka hadho wey mashruuca waxa ah in carafo dadka lagu wacyigeliyo camalada xajka ee maalinka tobnaad ee lafdhabarka ah in loo sharxo si wanaagsan si ay ugu fahmaan waxa halkan aynu ka faa'iidaysanaynaa qofku marka uu khudbadaynayo inuu farta dhaqaajinayo fartaa midig siduu nebigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam jamcu taqdiim iyo jamcu ta'khiir labaduba inay mashruuc yihiin sababta loo jamciye ma xajka mise waa safarka waa masale khilaafiya waxay se u badan yihiin inay xajka tahay reer makana way ku darbi karaan weeye markaa sida sunnaha ahi waxa weeye adaan keliya iyo laba aqiimidood khilaaf baa ka dhacay laakiin adaan iyo laba aqiimidood bay salaaduhu yeelanayaan waxaa sunno ah inaan sunnayaal kale la tukanin salaatuleylkii mooyaane wax sunna oo nebigu uu tukaday ma jiro calayhi salaatu wasalaam hadduu qofku heli karayo goobaha uu nebigu istaagay inuu istaagaa way u fiican tahay oo meesha uu fursad u haysto qiblada in la qaabilo weeye marka la ducaysanayo goobaha muqadasaadka marka la joogo siduu rasuulku sameeyey sala allahu calayhi wasalam masalada shan iyo konton waxa ay leedahay istixbaabu lwuquuf xata alguruub ilaa qoraxdu dam ay odhanaysa halkaasaa la taagnaanaya hadduu qofku halkaa ka dhaqaajiyo intaan qoraxdu dhicinna dhiig baa ku waajibay meel kastoo carafo ka mida waa la istaagi karaa buurtayada jabaluraxmo la idhaahdo ama jabalu carafo in la fuulaana nebiga kamay soo aroorin oo sunne ma aha gaadiidka in la wada fuuli karo sida asxaabtiisu rasuulka ay ula fuulayeen sala allahu calayhi wasalam ayaa laga faa'idaysanayaa tacdiib alxayawaanna aanay ahayn habeenkaa in laga soo dhaqaajinayo carafo aan loo hoyanaynin ayaynu halkaa ku arkaynaa salaadihiina lagu jamcinayo musdalifa waxaana lagu bilaabayaa salaadii horeysay oo maqribka ah waxaa sunnayaasha ka mid ah habeenkaa ciidda inuu qofku dikri ku nooleeyo wayushbihu annahu taraka alwitra laylata tilka aleyla witrigii inaanu tukan baana markaa muuqanaysa inkastoo asxaabta ay badankooda tukan jireen salaada subax wakti hore in la tukado ayaa halkan aynu ka faa'idaysanaynaa oo ibnu mascuud xadiidkiisa waxaynu ku arki doonaa waktiguu subaxa tukanaya wakti ka horreeyey ayuu tukaday waxaa loo jahaysanayaa marka waagu uu baryo intaan toos loo tegin mina mashcaru alxaraam fadkuru llaha cinda almashcari alxaraam wadkuruuhu kamaa hadaakum mashcaru xaraam in lagu ducaysto ayaa sunnaa goobta iminka masaajidka laga dhisa qiblada in la qaabilo tahliisha iyo takbiirta iyo ducada iyo dikriga la badiyo ilaa intaa waagu uu baryayo aan ilaahna ilaa intay qoraxdu soo dhowaanayso inaan laga degdegin waa marka qofka duruufi aanay haynin haddii ay dhacdo dee inay duruuf ku timaado wuu ka horeyn karaa waanu ka dambayn karaa macnaha qoraxda soo bixideeda ashriq tabiru kayman ugiiru carabtu siday odhan jireen taasuu maan la aaminaynin laakiin mar walba sunnahana waa la tixgelinayaa duruuftu waxay kuu kaliftaana waa halkeeda meel kasta oo musdalifa aada hesho boorarhkeedubaad eegan doontaa kole daad xuduudeeda ku jirto way ku ansaxaysaa deganaanshuhu mar walba waa muhiim dadka muslimiinta markay dawaafayaan iyo marka ay socdaan sidaa nebigu leeyahy calaykum asakiina meeshaa markaad muqadasaadka marayso aada cibaadada gudanayso cawrada dumarka iska ilaali iyo dadka isjiraysaan iyo kuwa ku jiraya iska barbari adigu intaad kari karta asxaabtii wuxuu udiidan yahay eegmada nebigu calayhi salaatu wasalaam meesha ummad lagu halaagay in laga firdhado on la degin baa saxa sidaanu nebigu hore uga dhaqaajiyey calayhi salaatu wasalaam mashruucu waxa weeye maalinta camalada waxa u horeynaya buurta in la tuuro waxaa lagu tuurayaa dhagaxaanta uu nebigu tilmaamay wax kaloo lagu tuuray ma ansaxayo dhoobo kabo wixii lamid ah dad ku tuurta kaamay ansixin takbiir baa la wadaya marka halkaa lagu garaacayo talbiyadana waa la joojinaya dhagaxaanta inaan la waaweyneynin oo la buurbuurin weeye culimada la tuso digirta la laaleegeysiinaya ama kaafiniinka ama faryarta inteedaa hore oo kale meesha laga tuurayaa waa dhinaca bidix markaad sii socoto hadday kuu suuragal tahay weyn gelinka hore inay noqotaabaa fiican oo gelinka dambe sunno ma aha inkastoo hadda laba fasaxo cidhiidh daraadi maalinkaa isagaa inaad xoolahaaga qashaabaa fiican siduu nebigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam waxaa la badinayaa hadyiga qofka ilaahay xoolo siiyey intuu kari karo waa inuu xoolaha qalaa siduu nebigu u badiyey calayhi salaatu wasalaam hadyiga dad wuu kula wadaagi karaa sidaa cali ula wadaagay rasuulka sala allahu calayhi wasalam hadyiga in wax laga cuno ayaa iyaduna suuragala dumarka hadyi gaara buu sameeyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxbaa laga sahay qaadan karaa saddex cashaba ha ka badnaado arrintaasoo berigii hore la diiday masalada afar iyo siddeetan waxay leedahay altawsiicu cala annaasi fi lxaj dadka in xajkii loo waasiciyo oo aan arrimaha jiq lagu siinin laakiin aqoonta xajka dadka muftiyaasha ahi ay aada u bartaan oo wixii dadka loo fududayn karo ee sharcigu aanu xaaraantinimayn loo fududeeyo ataysiir fi lxaj baa la yidhaha shicaarkaasaa iminka la qaatay mashaacirta iyo fataawaha in loo fududeeyo dadka maadaam saxmadii ummaddu ay badatay ifcal walaa xaraja ayaa laga faa'idaysanayaa sidaa samee dhib ma jiro sidaa samee dhib ma jira buu badinayay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa sunnaha camaladan in loo tartiibiyo sidaa aynu soo sheegnay ramyi dabxi xalqi awaaf radaxadda waataynu soo marinay soo marnay qofka isweydaariyana balaaya ma jirto maalintaa iyada ah xoolaha waxa lagu gowrici karaa maka iyo mina labaduba manxar bay noqonayan xataa minina way ku jirtaa guryaha in lagu qalan karo xoolaha inkastoo caafimaad ahaan hadda dee la diiday oo nidaamka in la raaco ay ti khudbadaa sunno ah maalintaa khudbadeeduna way jirtaa yowmu naxr yowm yowmu naxri wa yowmu carafa wa yowmu nafri intaba khudbadahaasay leeyihiin iyadoo nebiga laga raacaya calayhi salaatu wasalaam goobaha muqadasaadku inay xurmo leeyihin buu nebigu dardaarmaya calayhi salaatu wasalaam marka xurmadooda waa in la ilaaliyaa waktiga iyo goobtaba iyo ummadda aada la xajaysaba waxaa halkan xadiidka si cad ugu xusan dadka muslimiinta ah in la nabadgeliyo naftooda iyo maalkooda qofkaasaana mu'min iyo muslim la odhan karaa kii kale waa munaafiq seetada soo goosta maalintaa iyada ah in dhakada la xiirto ayaa sunno ah wakhtiga cumradana in la gaabiyo ayaa fiican goobaha mashaacirta gaadiid waa la fuuli karaa siduu rasuulku sameeyey sala allahu calayhi wasalam masalada afar iyo sagaashan waxa ay leedahay dawaafu alifaadati bacda alxalqi waaltaqsiir markaad xaramka soo dawaafaysa waxaa fiican inaad soo xiirato buurtana soo tuurto sacyigii wuu ka dhacayaa maalintii ciidda qofkii maalintii dawaafkii quduumka sacyi soo sameeyo kani dawaaf keliyunbuu maalintaas samayn doonaa salaada in duhurka aada ku tukato maka ayaa fiican khilaafna waa jiraa magmida hadduu yimaadana qofku wuu iskaga tukan karaa samsamka dadkooda waraabisa iyo adigoo ka cababa labadaba ka qayb qaado sidaa uu nebigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam iyo aalu beytkiisu dawaafka in samsamka aada looga dhargaa aada bay sunno u tahay samsamka dawaafka dabadii macnaha meeshaad ka heshana waad ka cabi kartaa hadduu qofku macaan leeyahay oon kaadida xejin karayna dee uu iska kala yaray xabaan buu u baahanayaa xisaabtii baa ka kala go-aysa isugu joogta gabadhii caadada lahayd waa loo sugi doonaa ilaa inta ay dawaafayso dawaafkii rukniga ahaa lagama tegi karo ilaa intay daahirayso qofka markaa dee reer maka ahi wuxuu ka soo xidhan doonaa adna alxilli maka dhexdeeda kama xidhan karo miiqaad kaleu tegayaana ma jiro muraacaatu faqiihi liaxwaali innaas qofka faqiihahay dadka xaaladahooda waa inuu ilaaliyo intaa uu jawaabayo nebigu qof walba xaaladiis gaarka wuu qiimaynaya meesha muxasab laydhaa qofka u suuro gasho hudheelada ku yaalla inuu sii dega ayaa fiican si uu sunnahaba u waafajiyo u waafaqo oo khilaafka uga baxo waxaa halkan ka muuqanaya gaadiidka in mimbar laga dhigan karo siduu rasuulku sala allahu calayhi wasalam gaadiidka dushiisa maalintaa uga khudbadaynaya ilaa intii gabalkuu dhacayay gelinkii dambe o dhan gaadiidkaasuu dusha ka saarnaa xajka caruurta yareeri wuu ansaxayaa waalidkuna waxa uu ku leeyahay fadligiisa inkasta oo xajatulislaamki aanu kaga dhacayna markuu qaangaadho uu xaji doono dhagaxa waxaa lagu salaami karaa wax lagu ishaaray iyo gacanta labadaba haddii aad gaari kari weydo inaad ummadda jiidhana ma aha halkaas umaad ka salaami dawaafulwadaacu waa lagama maarmaan waana waajib oo lagagama lagama tegi karo waxaa laga daynayaa un gabadhii caadada lahayd ama dhiigga dhalmada lahayd oo laga fududeeyey dawaafka iyadoo dhexdiisa la marayo waxbaa la su-aali karaa qofka caalimkaa sidaa nebiga loo su-aalaya calayhi salaatu wasalaam qofku wuu iska soo cumraysan karaa xajka kadib sida dadkeennu mararka qaarkood kolkay xajka dhammaystaan ay tanciim uga soo cumraystaan masale loo badan yahay weeye inkastoo fatwada sacuudigu ay diiddo oo ay u diidan yihiin dadka saxmada daraaddeed jawaazu awaafi maxmuulan liman kashaahu nnaas min alfudalaa'i wa ashbaahihim gaadiid buu fuuli karaa qofka aan dadka dhex soconayn sida madaxda oo kale ee mushkiladii ka imanaysa iyo saxmad fawaaidka fiqigii boqol iyo koob iyo tobankaa weeye fawaaidka tarbawiga ah ee dhinaca tarbiyada aynu ka faa'idaysanaynaa waxa weeye in qofka caalimku ummadiisa ku barbaariya cilmiga si cibaadadu ay ugu saxanto dumarkii iyo caruurtii inay wadaagi karaan wadooyinka khayr kale iyo goobaha cibaadada iyadoo la kala ilaalinayo aadaabtii sharciga ahayd la ilaalinayo dadka da-yartaa inuu soo dhoweeyo madaxda iyo culimmadu ay soo dhoweeyaan si ay uga koobigareeyaan ama uga qaataan muuqaalka camalkooda mar walba da-yar baa ka agdhow nebiga calayhi salaatu wasalaam oo gaadiidka la fuushan ummadda ayuu raajacayaa qofka caalimka ahee muftiga markaa u ah xamladaha iyo goobta maraya wixii ay weydiiyeen iyo waxaanay weydiinba waa ka saxaya jawaazu tikraari alcilmi lilmaslaxati liyaxsula albalaaqu waatanbiih masaa'ilka diiniga in lagu celceliyo si dadka ay ugu dismaan ayuu nebiguna ugu celcelinaya calayhi salaatu wasalaam ummadda marka wax loo sheegaya si waaweyn in loogu sheego ishaare iyo qowlba uu isku daraya rasuulku sala allahu calayhi wasalam atasiilu cala alummati fi ijtimaaci sabcati fii jazuurin aw baqara taasina horeynu usoo marnay arrimaha in marka la sheegaya aan waxba afka lagu ballaadhin dadkana la fahamsiiyo asxaabtii waxay leeyihin fawaaqacna nisaa wataayabna biiib dumarkii baanu macnaha ku dhacnay waxaanay shaarayaan in afka had iyo jeer afgobaadsiga la ogaado oo aan afka waxba lagu ballaarinin waxyaabaha tarbawiga laga faa'iidaysanaya kamida ninku gabadhiisa inuu u taagnaado mar walba inuu tusaale wanaagsan u noqdo uu tarbiyeeyo oo wixii uu diidan yahay aanu ku eeganin cali baa xaaskiisii arkay iyadoo isqurxisay oo waa kii diiday ilaa uu nebigu ka dhiciyey calayhi salaatu wasalaam qofka in la tasliyeeyo haddii wax tabanayo oo markaa la qanciyo wixii wanaagsana uu ku hamiyayana loo yeelo sidaa xaaskiisii caaisho nebigu calayhi salaatu wasalaam cumrada uu ugu soo sameeyey waxaynu ka faa'iidaysanaynaa in gabadhii loo garaaci karo garaac oo edbin ah sida xadiidka nebigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiidku waxa fawaa'idka tarbiyada la xidhiidha uu noo faa'iideynaya waxaa ka mid a dadku markay nabadgel doonayaan waa inay doonaane diin iyo adduun iyo aakhiraba inay kitaabka ilaahay cuskadaan weyn jawaazu lmadxi fi lwajhi lilxaajati cinda amni lfitna meelaha qaarkood baa taana laga faa'iidaysanayaa qofka ku hor jooga in la ammaani karo haddii aanu isla fagadh odhan karaynin fadli baa ugu sugan ina cabaas iyo usaamatu bnu zayd maadaamuu si gaara u xushay oy gaadiidka ula fuushanaayeen rasuulka sala allahu calayhi wasalam ummadda in loo naxariisto oo waxaa la yidhaha tolkaa taagtaa looguma taliye addaciifu amiiru rakbi bay leedahay xikmaddu mar walba nebigu dadka ducafada ah wuxuu u kaadiya buu leeyahy ama ha erina ama ha jiidhina marna wuu sii qadimaya idinku ducafadiinu iska sii socda buu leeyahy bahaa-imka iyo xoolaha in loo naxariisto oo daaqooda iyo biyahooda loo ilaaliyo sidaa daraaddeed baa dadkii xoolaha raacayay mabiidkii iyo laga fasaxay hoyaatinkii iyadoo xoolaha loo naxariisanayo oo aan lagu xadgudbaynin aalu beytka rasuulka sala allahu calayhi wasalam karaame iyo sharaf bay leeyihin isaguna wuu karaameeyey munkarka qofba sida uu ku suulin karo ayuu ku suulinayaa ka gacan ku suulinayaa sidaa nebiguba gacanta ugu suuliyey ee inankaa indhaha iyo wejiga u qabtay munkarka waa in la suuliyo oon la eeganin gabadha codkeedu cawro ma aha rasuulka sala allahu calayhi wasalam gabadh baa u dhawaaqaysa waxay leedahay alihaada xajun inankaasi xaj miyuu leeyahay markay wax wanaagsan ku dhawaaqaysa aanay inagu heesayn ama inagu hurgufaynin way iska codkeeda waa cawro ma noqonaya laakiin haddii ay cod jajaban kaa uu qur-aanku diiday layidhi falaa takhdacna bilqowl codka fitnaysan kaasun baa la diidaya waxun inay ku hadasho ragga iyo dumarka ajaanibta ahi way wada hadli karaan haddii ay jirto wax baahiihi الحرص على القفوة والاتباع وعدم الجهل والابتداع dadku inaanay iska soconinun marka ay camal diiniya ku jiraana cilmi uu hago litأkhuduu canii manaasikakum nebigu asxaabta wuxuu ku leeyahy war waxaan sidaa u yeelayaa camalka iga qaata camalkiina aniga iga eegta su-aasha in lagu celcelin karo caalimka ama isagoo wax sheegay in lagu celin karo sheekhow sidaa ma tahay marka qofka wixii uu ka qarsoomo si uu fursadda uga faa'iidaysto dhib ma laha suraaqe nebiguu ku celiyey oo uhi arrintani ma sanadkanunbaa mise waa sanad balba qofka caalimka inuu caruurta iyo da-yarta la cuno raashinka saa uu nebigu samaynaya calayhi salaatu wasalaam ummadda horteeda in wax lagu cabbi karo oo aanay taasi ceeb ahayn ayaa xadiidka laga qaadanaya min xayu tarbiya isagoo ummadiisa hortaagan ayuu cabbayaa biyaha rasuulku sala allahu calayhi wasalam meella lama gelin waa baahi bani aadamku uu leeyahay waxaa laga faa'iidaysanayaa qofku isaga oo taagan inuu wax cabbi karo sidaa rasuulkuba maalintaa isagoo taagan uu u cabbay waxa aynu ka faa'iidaysanaynaa sida wanaagsane nebigu xaasaskiisa u kala diraya u raali gelinayay ee uga warhaya xaaladooda iyo xogtoodana uu hayay tarafucu alculamaa'i waalwujahaa camaa yusabibu tasaaxuma annaasi wa tadaafucahum wadalika lamaa daafa maxmuulan calaa raaxilati dadkuna had iyo jeer culimaduna inay ummadda u noqdaan tusaale isla markaana mar walba wixii dhib ku keenaya ay kala dadaalaan sidaa daraaddeed isagana dhibka laga daayo qofkii oo wakhtiga uu la su-aalaya iyo wixii uu kari karo mar walba lagu xisaabtamo sidaa nebigaba calayhi salaatu wasalaam asxaabtu ay u saareen gaadiidka si aan isaga dhibaato gaara loogu samaynin boqol iyo koob iyo afartan masalo ayaynu dareerinay waraaqahaasina maktabaddan agteenna yaallaan oo qofkii doonaya uu ka sawiran karaa wallahu subxaana wa tacala aclam